gudoomiyaha degmada beledweyne mudane cumar cismaan cali oo ayaa shir gudoomiye shir lala yeeshay howlwadeeno ka socday mashruuca b i u world banki umbos iyo shirkadda qtech ee sameyneyso qiimeynta wadooyinka iyo kaabayaasha dhaqaalaha lagana hirgelinaya magaalada beledweyne howlwadeenada iyo injineerada ayaa gudoomiyaha degmada usoo bandhigay qorshaha dhismooyinka wadooyinka magaalada oo qaab casri ah loo dhisayo iyo buundooyin lagu soo kordhinayo magaalada maadaama baaxadda magaalada ay korortay kulanka kadib gudoomiyaha degmada beledweyne mudane cumar cismaan calisow ayaa u mahad celiyey cid kasta oo kaalin ku leh mashruucan maanta waxaan kulan la yeelanay howlwadeeno ka socda mashruuca b i u ee lagu dhisayo magaalooyinka mashruucaas waxaa maalgelinayo world bank sidoo kale waxaa maanta kulan la yeelanay hay-adda u n b s iyo shirkadda cotich oo ah shirkadii qaadatay sameynta qiimeynta wadooyinka iyo kaabiyaasha dhaqaalaha ee laga hirgelinayo magaalada beledweyne mashruuca p i u oo ah mashruuc xaqiiqii aada muhiim u ah magaalooyinka laga fulinayo guud ahaan magaalooyinka dowlad goboleedyada dalka hirshabelle waxaa laga fulinayo magaalada beledweyne mashruucan wuxuu ka kooban yahay laamiyo buundooyin iyo kaabiyaasha dhaqaalaha lagu dhisayo xaqiiqda mashruucan mashruuc aada muhiim u ah waayo bulshada waxaana hadda dhowaan bilaabanayo qeybtiisii ugu horeysa waa qiimeynta in lagu sameeyo wadooyinka ugu horeeyo laga qabanayo shaqada waxaan u mahad celinaynaa howlwadeenada xaqiiqdii waqti badan geliyey sidii mashruucan u bilaabin lahaa soona gaari lahaa stagekii ugu dambeeyey oo ah asmategidib la bilaabi doono insha allah sidii loo dhisi lahaa wadooyinkaas aada muhiimka u ah beledweyne xaqiiqda magaalada beledweyne in muddo ah maysan helin wadooyin aada u weyn oo muhiim u ah bulshada burburkii kadib magaalada beledweyne wadooyinkeedii aada looma hagaajinin waa jireen mashaariic yaryar ah laamiye ah laakiin mashruuca mashruuc aada u weyn qaadanayo waqti aada u badan dhismihiisa xaqiiqdii kana bedelayo quruxda iyo bilicda magaalada beledweyne waxaana waxaan rajeynaynaa insha allah mashruucaas markuu soo gabogabo in magaaladu wax badan iska bedeleyso ka maamul ahaana waxaan diyaar u nahay mashruucan muddada uu socdo inaan fulintiisa aan qeyb qaadano inaan u fududeyno dhammaan meel walba oo laga fulinayo bulshada waxaa bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne waxaan u baaqayaa inta uu socdo mashruucaas in lala shaqeeyo hay-adahan shaqada qabanayo meelaha guryaha soo galay wadooyinka iyo meelaha laga maarmaanka ay tahayna in la baneeyona in la baneeyo mashruucan waa mashruuc bulsho bulshada ayuu muhiim u yahay xaqiiqdii mashruucan wuxuu mudan yahay in contribution bulshada ay ku darsadaan oo ay qeyb ku noqdaan laakiin alxamdulilah maanta bulshada waxba looga baahnaya mashruucan mambilow ilaa dhammaad lacagtiisa waa la hayaa mar haddii contributionkii ay ku darsan lahaayeen uu ka baaqdeen waxaan rajeynaynaa in wada shaqeynta iyo in loo fududeeyo muddada shaqada ee socoto si kastaba dhismaha mashruucan ayaa dhowaan fulintiisa laga bilaabi doonaa xaafadaha magaalada